Jamciyadda Qur'aanka Kariimka ee Atibyan ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay tababar ugu furtay in ka badan boqol macalin oo wax ka dhiga dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku kala yaala afarta xaafadood ee magaalada waxaana tababarkan uu ku saabsan yahay sida macalinka xirfadiisa iyo shaqadiisa uu u tayeyn lahaa si loo helo arday tayeysan gudoomiyaha jamciyadda qur'aanka kariimka ee atibyan xasan maxamed waasuge ayaa raadiyo beerulo ugu warramay muhiimadda tababarkan maantay halkan bifadlillahi tacaala waxaan ku qabsanaynaa oo nooga suurtagalay inaan tariirin ama tababar ku qabanno macalimiinta madaarista qur-aanka iyo macaahidda diiniga ee magaalada beledweyne macalimiintaas oo dabcan laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne macalimiintaas waxaan ugu talagalnay inaan u qabanno dowro ama seminaar ciwaankiisu yahay taqwiyatu mahaaraat almucalimiina waalmucalimaat fi lmadaaris alqur'aaniya sida macalinka xirfadiisa iyo shaqadiisa awoodiisa kor loogu qaadi lahay oo shaqadaas u noqoleeday shaqo hufan oo kuwalati leh saan ognahay ba macalimiinta madaarista qur-aanka markii la yidhaahdo dhanka waxbarashada badankoodu ma haystaan tababaro sida kuwa kale oo la midka oo maadigaabay u haystaan marka waxaan isku daynay maadka jamciyada tabyaan ahaan inaan macalimiintii tababaro loo qabto wacyigooda kor loo qaado la dhiirigeliyo shaqadoodii unoqoleed shaqo hofnaana la isku xiri lahay waxyaabaha hadda aan insha allahu tacaala rabno inaan tababarkan uga faa'iideyno waxa weeyaan waa waxyaabaha sida ciwaankaas guud waxyaabaha hoos imaanayo sida macalimiinta u nadaami lahayn xalaqaadka ama madaarista ee u nadaamsan lahaayeen macalimka guuleystaa muxuu yahay macalimka faashilka oo waxbarashada ku fashilma muxuu yahay in macalimiintii bartaan sidii haddii maanta caqabada imaato caqabadaasi ku xali lahaayeen maxaa yeeley waxaa suurtagala macalimka asoo madrasada joogo haddii ay timaado caqabad inuu xalkeeda waayo laakiin haddii uu helo tababaro iyo mataqan waxyaaba aqoontiis lagu kordhinayo waxaa imaanaysa macalinkaas wacyigiisu inuu kor qaado waxyaaba badan oo ka daahanayna inuu kor usoo qaado insha allahu tacaala tababarkan ma noqon doono midkii ugu dambeeyey ma noqon doono waxaan rajaynaynaa inuu joogto una noqdo rajaynana hadduu ilaah yidhaahdo waxaana rajaynaynaa hadda macalimiinta aan ka soo qayb galay oo seminaarku qabanay waxay gaarayaan ilaa boqol macalin oo afarta xaafadoo aan kasoo xulnay waxaan ognahay macalimiinta joogta halkaas inaysan oo gobolka joogta amase magaalada beledweyne ina intaas inay ka badan ilaa shan boqoloo macalin ay kasii badan yihiin laakiin waa intii markaas suurtagal noqotay tabartu gaartay waxaan rajaynaynaa inan kalena inaan sii qabano insha allahu tacala oo tababarada loo sii sameeyo biidni illahi tabaaraka watacaala waana iskula joognaa kulley inaan mar kasta waxaan u taaganaa inaan kor u qaadno wacyiga tababarka macalimiinta iyo isku xirnaanta iyo ardada iyo guud ahaan mataqaanaa waxyaabihii lagu kordhinay lagu daryeelaya kitaabka allah rabbi subxaana wa tacaala qaar ka mid ah macalimiinta loo qabtay tababarka ayaa raadiyo beerulla u sheegay inay wax badan ka faa'iidi doonaan inta uu socdo tababarka magacaygu waa macalin daahir bare oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka ku dhigo magaalada beledweyne khaasatan xaafadda kooshin aad baa ugu mahad celinayaa walaalaha jamciyaddan noo soo qabanqaabaday xalfaddan maantay insha allah anu xafilayna hadduu ilaa yihaaho in cashiro badan ka qaadanno aadaynu mahadsan yihiin
aniga magacayda waxaa la yidhaha macalin cabdiqaadir sheekh aadan waxaan ka madahay macalimiinta beledweyne dugsiyaha qur-aanka khaasatan xaafadda horwadaag hilaac waa aad bay u mahadsan yihiin macalimiintii iyo dhammaan wixii jamciyaddan noo soo qalqaalisay tababar aad iyo aad aan ugu faraxnay oo aan u baahnay waay dadka in kor loo qaado diinta kor loo qaado macalimiinta waxbarashadooda qaabkii ilmaha waxbari lahaayeen in lagu dhiirigeliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay duruusta maanta way noo bilaawdeen berri khamiis iyo jimaaci noo socon doonaan had bilowga waxaan rajaynaya insha allah in casharo fiican aan qaadano oo si fiican insha allahu tacaala aan ugu faa'iidaysanaan rajaynaya